kormeerkan ay ku tageen mas-uuliyiinta maamulka degmada caabudwaaq oo maalmihii u dambeeyey waday kormeero ay ku mariyaan deegaanada hoos yimaada magaalada caabudwaaq deegaanka belcelka oo labiyo toban kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada caabudwaaq ayaa ahaa ujeedkiisu kuurgelidda baahiyaha ay qabaan qoysaska ku nool deegaankaasi oo isugu jira kuwa soo barakacay iyo kuwo horay u deganaa deegaanka gudoomiyaha deegaanka belcelka cabdikariim abshir cali ayaa ugu horeyn mas-uuliyiintan u sheegay xaaladda bini'aadnimo ee haysta qoysaska ku nool deegaankan dadka bilcirka degan waa dad fara badan waa dad makasa waa dadaan waxba haysan waa dad cayra siday abaaraha ay meeshaas ay abaaraha u dhaceen barta ay deganaayeen bay degan yihiin wax ay ku haystaan lama arko wax soo gaara ma jiraan adduuweynaha caalamka ee dowladda waxaan ka codsanaynaa dadkaas makastaa si deg dega inay waxoola soo gaaraan baan ka codsanaynaa waa dadaan waxba haysan waa dadka dadka ugu tababar yar hay-adaha iyo jaaridiyaha dadka waxbixiya deeqaha waxa ay bixiyaan lama soo gaaraan abaartii abaartii waagii abaaruhu dhaamiskii ay joogeen hay-adda seef baa mar noo timid wax kaleo hay-ada oo noo timidna lama arko qaar ka mida qoysaska ku nool deegaanka belcelka ayaa sidan uga hadlay xaaladda haysataa waxaan noogu sii daran waa xagga ama biyo la'aanta ama cunto la'aanta ama daawo la'aanta ama waxbarasho la'aanta waxaanu bulshada iyo wakiilada iyo dhammaan bulshada iyo wakiilada iyo dhammaan dowladda federaalka iyo kuwa hay-ad bixiyaha intaasba codsi baanu u diranaynaa taagyari awgeed annagoo ka hadlayna annagoo biyola-aan ka hadlayna annagoo baadla-aan ka hadlayna annagoo odaytinimadii deegaanka ku hadlayna oo cadaaya ah baanu codsi nahay meeshaan hadda aan joogno waa bilcilkii meesha la yidhaahdo bilcil hawrarsa meeshay dhahaan saasoy tahay waxaa laga hadlahayo waxa weeye dadkaas sida ay u dacdaraysan yihiin iyo sida ay yihiin weeyaan waxa ay ka hadlahayaan maantay waxaan filahayaa waxaan u malaynayaa hadda saddex sanaa ka soo wareegtay wakhtiga magaranaysaa ugu dambeysay hay-adda ay ugu timid ay sheegayaan seef oo u keentay magaranaysaa wixii hadda markaas ilaahay uga soo qaadahayay maantana hadda waxaa weye waa la arkayaa waa sadar muuqdaa su-aal madoono weeyaan dadkaasi xagga baadkay ka waxaysan yihiin xagga biyey ka waxaysan yihiin xagga deegaan ahaan waa ka dayacan yihiin haddee waxaan maqli jiray nin abwaana wuxuu dhihi jiray muxuu ahaa kolley meeshaasi waxa weeye aw muxuu ahaa aw duceeye allay u baahan tahay meeshaanu waxay u baahan tahay aw duceeye allay u baahan tahay meeshaan waa reer bilcilkii dadka hadda waxa ay ka hadlahayaanna waa baahi dhab ah weeyaan sidaa darteed hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday tangal mudug tahay iyo hadday muxuu ahaa muxuu ahaa hay-ad international ay tahay mid loo kale hadday tahay intaba waxaa weeye rabbina way u baahan yihiin waxay waxqabadna way u baahan yihiin waa meeshii marka hore aan ka idhi aw duceeye allay leedahay halkaan ummad fara badan baa ku nool dad makasahaa ku nool dad soo barakacay baa ku nool dad aan waxba haba yaraatee haysan oo hoy ay galaan aan haysan oon magaalada guryo ku lahayn oo ku xaroon waayey magaaladii awooday ugu xaroodaan waayey miyigana cooday ku haystaan aysan jirin baa halkan deggan hay-adaha maxalliga ah deeqbixiyayaasha beesha caalamka dowladda federaalka galmudug intuba waa halmaameen way ka seexdeen way halmaameen dadkaasu waa dulman yahay aad buu u dulman yahay waa ku dandarraysan yihiin meesha waa ku dhibaataysan yihiin waxaan codsanaynaa haddaannu nahay odayaasha beesha bilcilka dadkaasi deg dega in loola soo gaaraa gurmad waxaan dowladda ka codsanaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa hay-adda samafalka waxaan ka codsanaynaa waan waa baahannahay xoolihii way naga dhammaadeen dad soo barakacay baan nahay biyo ma haysanno baad ma haysanno mafaacidna deeqna ma haysanno makaanaan galna ma haysanno in biyo nala siiyo oo baad nala siiyo oo guri nalaguryo aan galna nala siiyo baan ka codsanaynaa gudoomiye ku-xogeenka arrimaha bulshada maamulka degmada caabudwaaq axmed falafalax maxamuud iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada muuse axmed maxamed muuse inji ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay la wadaagayaan hay-adaha deeqbixiyaasha xaaladda ka jirta deegaanka belcelka meeshaan waa deegaan hoos dhaca degmada caabudwaaq kaasoo la yidhaahdo bidcil hawraarsame waa deegaan u baahan in la caawiyo aad iyo aad buu wuxuu ugu baahan yahay waxyaalaha dhan ee nolosha asaasiga ah oo bini'aadamka ay ka kooban tahay biyo nadiifa ma haystaanoo berkado yaryar baan tagnay oo soo fiirinay berkadahaasi wax mataqaanaa biyo ah oo nadiif oo ku jira ma jiraan biyahooda waa wasaq een, u- waa- mataqaanaa waa biyo dee kolley booyada lagu soo dhaanshay Een, waxaa kaloo aan ku aragnay meelo goobo waxbarasho male hoy caafimaad male wax kasta oo cunno ma- kama jirto oo waxa weeye deegaanku waa deegaan aad iyo aad u hooseeya maba islahaynba deegaan caabuda hoos dhaco saanaha jira aad iyo aad baan wallaahi runtii aga nahay Een, waxaan leeyahay dadweynaha wax haysta ee reer caabudaaq kuwa jaaliyadaha een, caabudaaq kuwa hay-adaha samafalka oo waxbixiyo doonariska iyo qolada deeqbixiyaasha s s f iyo kuwa la midka ah waxaan leeyahay hala caawiyo dadkan annaga kormeer ayaan ku maleynay tuulooyinka dhowr tuulo ilaa toban tuulo ayuu maanta ayay noo tahay een, tuuladan bicla hawraarsame waxaanan u kuurgelaynay oo fiirinaynay een, meelaha qaarkood waxaa nooga muuqatay ama aan maqlaynay in saasaan haddeerna een, abaar u ekaashaa ay ka muuqato deegaanka marka waxaa hadda nooga muuqda bicla hawraarsame kolleyba waa wax cad oo ilaahayna aan ka qarsoonayn shacabkiisana ka qarsoonayn marka een, biyayaraantii aanu ku tuhmaynayna waa ka jirtaa baadyariduna way ka jirtaa een, xagga dadkana mataqaanaa waxaysigooda aad buu hooseeyaa markoodii horena hadde abaar adag oo gaagmareebta ayaa soo martay wax badanna kamay soo cubfanin marka annagu wixii tabartannada waxaan u gudbin doonaa hay-adaha ku shaqada leh iyo maamulka degmada iyo golaha guurtida ugu dambayntii ayaa waxaa goobta ka hadlay xildhibaan deeqa cabdi cilmi oo ka mid ah xildhibaanada galmudug Een, waxaa la yidhi sawir muuqda waa su-aal madoona la yidhi halkan waxaa idinka muuqata annaguna aan u jeednaa een, tuulada la yidhaahdo bilcil hawraarsame bilcil hawraarsame markii la yidhahdo ma aha inay hawraarsame keliyu degan yihiin dadkoo dhan baa degan deegaan weeye la wada degan yahay laakiinse een, waa u badan yihiin hadda dadka magacaa leh oo beesha hawraarsame waa u badan yihiin laakiin waa la wada degan yahay Ee, waxaan u sheegaynaa hay-adaha een, ka shaqeeya degmada caabudwaaq ee ka socda soo mara galmudug dowladda federaalkana ka yimaada Een, tuulada la yidhaahdo bilcil howraarsame su-aal ah waxaa laga rabaa ma ku leeyihiin xaquuq degmada caabudwaaq een, xaquuq ma ku leeyihiin hay-adahana ma ku leeyihiin mise kuma lahan weeye su-aashu haddii ay ku leeyihiin waxaa laga rabaa in la helo ayaala cabdulaahi jaamac radio daljir caabudwaq